asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxaa ka mid a saddex iyo toban ka mid a dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis oo maanta muqdisho lagu aasay hurka kubadda cagta soomaaliyeed oo maanta doortay laba guddoomiye kadib doorashooyin iska soo horjeeda oo ka dhacay magaalada muqdisho aqalka sarena waxa ay maanta ansixiyeen sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyadoo sanatarada qaarna ay eedeyn u soo jeediyeen agaasima mahad maxamed salaad qodobadaas iyo kuwo kale ayaan wararkeenna caawa ku baahin doonaa ee u diyaargaroobay iyagoo dhammaystiran
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna fiidnimo ugu waaweynaa warkii dunida oo dhan aan ku bilaabo magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay saddex iyo toban ka mid ah dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis fadumo cabduqaadir ayaa ka waramaysa
saddex iyo toban ka mid ah dadkii shalay ku dhintay weerarkii lagu qaaday guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa aas qaran waxaa loogu sameeyey isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed allaha u naxariistay dadkaasi ayaa ahaa sida la sheegay inay kusoo dhaawacmeen dagaalada ka socda hirshabeelle ee lagula jira al-shabaab islamarkaana lagu dabiibayey guriga weerarka lagu soo qaaday shalay weerarka intuu socday badi waxaa lasoo badbaadiyey dadkii kale ee dhaawacyadae halkaasi ku jiray wararkaan helnay ayaa sheegaya dadkan lasoo weeraray inay ahaayeen macawisiley islamarkaana ay dagaal adag kula jireen maalmihii u dambeeyey al-shabaab kuna soo dhaawacmeen goobta dagaalka ujeedka muqdisho loo keenay ayaa ahayd sida la xusay in lagu daweeyo saacado badan oo uu qaatay weerarkii shalay socday kadib ciidamada kala duwan ee dowladda ayaa markii dambe ku guuleystay soo afjaridda weerarka halka dagaalka uu ka socday maalnimadii shalay ahayd inta badan guryaha ku yaala aagaasi waxaa u badan oo degan saraakiil ciidan madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed gobolada dalka soomaaliya waxaa jira qaybo badan oo laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab weli waxaa jira goobo kale ay ku dhuumaalaysanayaan sida ay dowladdu tilmaamtay waxaase xusid mudan weerarka ka dhanka al-shabaab inuu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba askan qaran ee maanta loo sameeyey marxuumiintan waxaa goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ay ugu horeeyeen dadkii geeriyooda eheladooda madaxda maamulka gobolka banaadir oo qayb ka ahaa kusimaha duqa caasimada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka amnigii i siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahadi cumar muumin guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka mas-uuliyiin kale oo ka socotay maamulka gobolka banaadir xildhibaanadii hore ee baarlamaankii tobanaad iyo xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad nabaddoonno dhallinyaro iyo saraakiil ciidan salaada janaasada ayaa lagula tukaday masjid ku yaalay isbitaalka digfeer madaxda dowladdana halkaas ayay kula tukatay iyo dhammaan intii kasoo qayb gashay aaska xildhibaan maalig cabdalla kana mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa aaska kadib si kooban uga hadlay weerarkii shalay ay al-shabaab ku qaadeen gurigii ku yaalay degmada cabdicasiis ee dhaawacyada lagu baaninayay
khawaariijtu markay carruurtii laayeen xoolihii laayeen waxay usoo ku soo aruureen inay dadkii dhaawacyada ahayd ay weeraraan marka waxaan rabaa halkaan farriin inaan uga diray khawaariijta waad jabteen ilaahay waa idin jibiyey dalkaanna lidinkama rabo isaga taga haddadana idla hadlaayo howlgallo ayaa ka socda gobollada dhexe oo lagu beegsanayo lagu baabbi'iyey marka waxaa kaloo rabaa inaan u sheega halkan shacabka reer muqdisho inay kacaan cadowgan waxa weeye cadow soomaaliyeed ma aha cadow qabiil keligiis beegsanayo waddankan horumarkiisuu diidan yahay ummadda soomaaliyeed horumarkeeduu diidan yahay waxaa deliil u ah maalin horeeto inay carruur iyo waalidkii dhalay oo mid ka mida indhoolo ahay ay gurigooda ku dhex dileen ayaa deliil u ah waxaa deliil u ah inay ceelashii ay gubayaan ay qarxinayaan waxaa deliil u ah xoolihii inay dilayaan marka waxa hadhay ma garanayna annaga laakiin waxaan rabaa halkan inaan ugu bishaareeyo ummadda soomaaliyeed cadowgaanu wuu jabay waxaana deliil u ah shalay waxa ay sameeyeen in dad dhaawaca ay guri ay ku beegsadaan reer muqdisho ha kacaano waxa hadhay oo la sugaaya garan maayo aniga ama calan soomaaliyeed ayaan leenahay ama calan madow marka waa labadaas in la kala doorto wax u dhexeeya ma jiraan faadumo cabduqaadir hadahay tv-ga dalsan muqdisho
sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka sanatarada qaar ka midana waxa ay dhaliileen howlaha shaqo eegaasimaha nabad sugidda mahad maxamed salaad senator muuse suudi yalxow ayaa ka mid a xubnaha maanta golaha aqalka sare ka hadlay
gudoomiye ku-xigeenka koobaad gudoomiye ku-xigeenka labaad xogeeyaha iyo shaqaalaha aqaafka sare warbaahinta waxaa amniga ka joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed maalin horo waa ka hadlay waxaan ka hadlana waxba lagama soo qaado ma oge aniga maha loo rooraayo waxaa loo baahan yahaa sharcigan ummaddan oo dhan oo ka dhexeeya shan beelood iyo bar aa la rabaa in lagu dhuqo lama rabo in qof gaara gacanteeda ku jiro toban iyo laba shaay oo qoraalah aa jeebkayga ku jiro waana hal beel kaliya waxa kale iska lehel oo mahad salaad oo hadda qoray waana kuwan waxay kale yihiin dadkan in loo aaso walaxayan ogeyn looma baahan in ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga ma qabo waa akhrihaa hadday dan u tahay ayaga waayo haddayna dan u ahayn ha ka doodaano haniska saxaano aniga warkii waa kan hay-adahan ma diidani qof ahaan ma diidani qoys ahaan ma diidani weliba qolada lxijiha ayaan ah laakiin sida hadda wax uu u qorowhaayana ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa male wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaraddu ku leedahay waa afartee todobo kameelaboo ka bilaabaha awoodiisa afartee todobaynu ku dhammaahe shaay walba keligiisaa magacaaba xilka asagaa ka qaada saddex kaaliyou leeyahy asaga kaliyaha awoodin inuu soo magacaabo asagaa ule inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyoo dhan asaga kaliya waay ayagu waxay qaba karaan waa iska yar yihiin wax ku xogoo la leeyahay hebelaa ku xogo ma jiro waxaas oo dhan in laga tacadiraa loo baahan yahay mana necbi aniga laakiin waxaan nacabahay wixii ummadda wuxuu dhimaayo intaas waa akhrihaa degdegtaana igu qasabtay xelalka ugu muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dekadda mahadsalaada aa leh eraboorka sagaale maaliyadda sagaale hoggaanka ciidamada sagaale hoggaanka tababarada sagaale hoggaanka gobollada dhammaantood asaale hoggaanka la socodka sirdoonka asaale nootaayooyinka iyo dhulka sagaale hoggaanka saadka guud asagaa leh taliyaha ciidanka erboorka asagaa leh taliyaha ciidanka duufaanka asagaa leh taliyaha guud ee ciidanka hay-adda niisa asagaa leh wuxuu ummadda kale u reebay uu sii haayo idinkaa og awoodoo dhanna asagaa madaxweynaha haddii golaha wasiirada soo qoraan soo gudbiyaan saxiixuu ku leeyahy mahaasuu uga helaa asaga hadduu qoray meel kaloo ka geli karo uga mid jeeda maahan qoraalkan buuggan ku mataa buuggu saasuu u yaal gacanta manaad rabtiin la booda manaada rabina la booda aniguna allaahuma ablaqtu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed haddii ay cilado ka keenaan sharciyada baarlamaanku ay ansixinayaan in ay la soo xiriiraan guddoonka golaha shacabka sidoo kalena ay sheegaan waxyaabaha ay ka tabanayaan
maaragtay runtii shuruuc badan ay soo gudbisay baarlamaankana waxaa soo gaaray shuruuc aada u badan baarlamaankan hadda asiga oo hal sano gaarin shuruuc muhiim ah muhiima ayuu gudbiyey Eh, midna waa idin sheegaynaa xaqiiqdii Eh, dadkeeni horey waxaa u soo maray dowladnimo lagu cadaadinahayo ganacsiga marka ganacsatadeenii iyo shacabkeena qaar badan waxaa ku fulun oo weli maskaxiyan ay aaminsan yihiin wixii lasoo maray oo nidaamkii dowliga noo jiri jiray oo maaragtay oo nidaamkii shucig u dhowaa oo macni ganacsatada xorriyad u ganacsan karin badeecada la imaan karin waxay rabaan samayn karin shidaalka iyo sonkortii waxa dhan waa ogtihiin dukaamada malishiibida aan laga siin jirin marka dadkeenu mala dareen waxay qabaan dowladda hadday soo dhex gasho oo dowladda xoogaysato ama ganacsigiiba caqabad laga noqdaa dareena ayaa dowlad dadkeena ku jira waxaan idin sheegaynaa shuruucda ilaa axda qarameedka laga soo bilaabo sharcigeenu wuxuu qabaa ganacsiga xurta ah keliya adduunka sharci laagma dhaqmo in sharci la sameeyana waa lagala maarmaan wax kasto oo aad u aragtaan ee ma aha anigu dad isdiktatori ahoo yacni shacabka cadaadidiis meel loo fadhiyo ma aha ganacsatada iyo waxgaradka dhammaantood marar waxaan samayn doonaa marmar inaan dadweynaha siino hataa maaragtay dood baarlamaanka inaan siino hataa waa samayn doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo oogoo ganacsatadeenan cadaadis badanaa ku jirta waan ognahay Eh, waxyaalaha is leedihiin ganacsiga khuseeya culummada waxaan u fasaxnay wixii shareecada islaamka maaragtay la jaanqaadi karin haddaa arkiin waxaan nidhin ha ka xishoonin miiska soo saaraan loonkeenaan ku nidhin
guud ahaan wararkeenii habeennimo waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel